waxaan leeyahay madax goboleedyada dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe shirkanaad waddaan joojiya soo saara ilaa caawaba waxaad ku heshiiseen oo dagaal aad noogu hor hor noogu horseedaysaan shacbiga soomaaliyeedna waxaan leeyahay meel aad joogtaanba hubka ha la qaado macawisleyda ha la soo celiyo nimankaas qof walbow tuulada agtaada kaga bilow ha la eriyo aynu saacado ku soo afmeero waxay yihiin ma laha waa koox yaroo nidaamsan oo habeenba meel weerar intay isu ti waad ogtihiin waxaan rabaa hadalka inaan ku soo koobo sidan haddaan ku soconno waa wada dambaabaynaa adduunye iyo aakhira midna ma helayn qof walbana fadhigiisaa lagu gowrici marka intay goorigoorta ilaahayna aan u toobadkeenno rabbiga khaaliqa ana aan u toobadkeenno gacmaha aan isqabsanno dowladduna ha noogu dhawaaqdo maalin heblo laga bilaabo dagaalkii baa bilowday